الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فحسوك الرباء صلاة العيدين تصن ركعتان لو منفردة بين طلوع وزوالها عداء تكبير سبع أول الأولى يسن والخمس في ثانية من بعد أن كبر في إحرامه وقومته وخطبتان بعدها كجمعته كبر في الأولى منهما تسعا ولا والسبع في ثانية أي أولا وسن من قبل صلاة الفطر فطر كذا الإمساك يوم النحر وبكر الخروج للخطيب والمشي والتزيين والتطيب وكبروا ليلتي, ليلتي العيد إلى تحرم بها كذا لما تلا الصلوات بعد صبح التاسع إلى انتهاء عصر يوم الرابع باب صلاة الكسوف والخسوف في ركعتان وكلاهاتين حوت ركوعين وقومتين وسن تطويل اقتر القومات وسبحة الركعات والسجدات والجهر في قراءة الخسوف بقمر والسر في الكسوف وخطبتان بعدها كالجمعة قدم على فرض بوقت وسعة inaasu casharkeenu labada baabba ku saabsanaan doonaa insha allahu tacaala ee salaatu lciideyn iyo salaatu lkusuufi walkusuuf mualifku raxima allahu tacaala wuxuu salaatu lciideyn buu ka hadlay oo wuxuu yidhi tusannu rakcataani laba ragcadood baa sunno ah low munfaridan walow munfaridan qofku keligiiba ha noqdo yaanu jamaaco la socon salaada labada ragcadood oo bayna tuluucin qoraxdu markay soo baxdo iyo wa zawaalihaa zawaalkiiyo istiwihii intay ka gaarta u dhaxeeya kaasoo wakhtigaa haddii lagu tukada adaa-an adaahon qadaahayn halkan dhowr masaluu mualifku ku sheegay masalada koowaadii ragcataynka ciidu xukunkeedu sunno weeye saasuu qarirayaa mualifku oo fuqahada muslimiinta jamhuurtooduna u badan yihiin amaa sakaad sunnada inay tahay waa cibaado nabigu calayhi salaatu wasalaam sameeyey uunan daa'imay weeye wuxuuna amray hataa haweenkii caadada qabay iyo kuwaan guryahooda ka soo bixi jirin in la soo saaro ciidda la keeno haddii intaa amar iyo wujuub laga faa'iidaysan lahaana waxay ahaydeen xadiidkii dimaam ibni facalabaa leexinayo wujuub ka leexinayo hal calaya kayruhaa qaala laa ilaa an tatawwac xadiidkaa iyo axaadiidta ku soo aroortay bay leeyihiin marka la isku daro istixbaab iyo sunna ay faa'iideynaysaa wejkaasay u daliishadeen waana wejka fuqahadu ay u badan yihiin raxmatullaahi calayhim jamiican masalada labaad ee uu ka hadlay salaada ciidi waa laba ragcadood weeye waxaa la tukanayaayo waa laba ragcadood saddexna maaha afarna maaha labada ragcadoodna waxaynu soo marnay xadiidkii imaamu axmed wariyey ee cumar ibn khataab radi allahu canhu wa ardaahu in nabigeena uu ka warinayay sal alla alay slam cumar isaguu lahaa salaada ciidu salaada safarku waa laba ragcadood salaatu ladxaa oo ciidul adxada waa laba ragcadood salaatu lfitriguna waa laba ragcadood salaatu safarkuna waa laba ragcadood tamaamun kayru qasrin calaa lisaani muxamadin sala allahu caleyh ali wasalam saasay ku dhammaystiran tahay oo lama gaabinin sidaasaana nebi maxamed carabkiisa ka haynaa sala allahu caleyh ali wasalam waxaa kaloo ficilkii hadyigii nabigeenna inta laga haya ay tahay inuu laba ragcadood tukan jiray oo masalada labaad ee halkaa uu kaga hadlay intaan garanaya wax khilaafa moogi oo muslimiinta salaada ciidu inay laba ragcadood tahay masalada saddexaadii sunnada labada ragcadooda dadka dhammaantood ciidii hadday soo gasho oo wax maanicahoo ka hor istaagaya salaad inuu tukada aanay jirin waa inay tukanayaan ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo ama jamaaco ha ahaato ama qofku keligihii ahaadee salaada ciidda sunnanimadeedu dadkoo dhan baa u siman qofkii salaadii ay u bannaan tahay inuu tukada weeye laakiin gabadha xaayadadii iyo gabadha umushaee damu nifaas ku jirteen salaadba loo ogolayn kuwaa unbay ka mid tahay walidaalika nabigana cala slam waa ka yidhi haweenku ha soo xaadiraan allabarigi isutaga muslimiinta caadada qaba wayactasilu lxuyadu lmusallaa haweenkii caadada qabay marka la tukanaya dhinac bay dadka uga baxayaan oo iyagu inayna tukanayna halkaa way ka caddahay saa darteed wuxuu ku yihi low munfaridan walow munfaridan ay walow kaana almusalli qofka tukanaya haba noqdo munfaridan mid keligiya oo ciiddu hadday meel cidlaha keligaa kuugu soo gasho waa tukan haddii himaysid keliya aniga mar haddii jamaaciya dadkii aanan la joogin ama aanan haleeli karin tukan maaya hadhihin saasuu rabaa inuu yihahdo mualifku raxima allahu tacaala qofkana duruufiya sababo badan baa keeni kara inay keligii meel ciid ku qabsato ama cala muslimba ma joogo ama meesha uu jooga masaafur buu ku yahay ama hawl iyo caafimaad daraa u diiday meelihii inuu tago walidaalika waxay leeyihiin haddii jamaacadii la oogo dadka tegi waayeyna meesha ay awoodaan bay ku tukanayaane haddaad mar goobtii laisugu tegayay tegi weeyey salaadii iska daa maaha masalada afraad ee uu ka hadlay waxaa weeye waqtiga salaatulciid la tukanayo wuxuu ku yihi tuluucu shamsi laga bilaabo goortay qoraxdu soo baxdo dabcan uu nahyigii zuulow markay soo baxaysa ma aha markay soo baxda kadib ee waqtiga nahyigii horaa dhammaado ilaa waqtu zawaalkii laga gaaro nahyigii labaad laga gaaro walidaalika culimo badan ba waxay soo guuriyeen sida ibnu xasm fi lmuxallaa iyo ninka la yihahdo ibnu bataal saase xaafis kufaci kaga soo guurinayay iyo ibnu rushdi fii bidaayati lmujtahidi waxay soo wada guurinayaan culimmadu inay isku raacsan yihiin calaa ana salaata alciidi maa bayna anahyeyni labada nahyi intuu dhexaysaa la tukadaa nahyigoona waa qoraxdu markay soo baxayso ilaa waran in la-eg ama joog la-eg ay kor u kacda lama tukan karo waayo waqtigaa shayaaiin baa qoraxda u sujuuda xiina yaquumu qaa'imu dahirati istiwaha markay gaartana lama tukan karo wixii maalinka jumcadaan ahayn waanan soo marnay labadaa nahyiinta u dhaxaysa waa waqtu salaati alciidi ah in lasoo hormariyaana fiican oon la daahinin marka bayna tuluucin qorax soo bax iyo wa zawaalihaa xilliga zawaalka inta u dhaxaysaa la tukanayaa wuxuu kaloo ka hadlay masalada shanaad ee beydkan uu kaga hadlay waxaa weeye haddii xilligaa la tukanaya waktigeedu adaa-an bay noqonaysaa salaadaa mid waktigeedii lagu gutay ee salaadaa qabo maaha waa maalinka ciidda ah hadda qoraxdu markay soo baxda kadib ilaa waktiga zawaalka inta udhaxaysa tukato ama jamaacada la tukaama keliga ama jamaaco kalaha kaa horeysa ama yaanay kaa horeynin waktigaa haba kala fadli badnaadoo ha kala wanaagsanaada saynu arki doonee haddana waktigaasoo dhan baa waktigeediia waqtul adaa weeye salaatulciidna adaa baa tukatay haddii xilliga aad tukato markaasaa wuxuu ku ishaaray xilligaa wakti ahaanayn haddaa salaatulciid tukataay waa qada qadaheeduna wuu asaxayaayo waktigeedaa waktigiisaa la qadeeyaa bacda duhurna lama qada iyo casar iyo habeentoona haddii maalintaa waktigaasi ku dhaafo cudurdaarna aada leedahay waxaa furan sidii nabiga alay sl xilligiisii uu sameeyey subaxa dambe xilligii xilligiisi marka la gaaro in salaatulciidkii la tukadaa banaan kadib wuxuu yihi takbiiru sabcin sabcin awala luulaa yusan waalkhamsu fii haaniyatin kadib salaadii baa la tukanayaa markiis musallaha ciidda la yimaado dadkuna ay isugu yimaadaan salaadii kayfiyada loo tukanayo weeye marka hore wuxuu ka hadlay xukumkeeda waa sunna cadadkeeduna waa laba ragcadood waktigeeduna maa bayna tuluuci shamsi ila zawaali weeye kayfiyadeedii buu ka hadlayaa marka qaabka loo tukanayo wuxuu ku leeyay salaadii markaad gashay takbiiru sabcin toddoba takbiirood baa allaha kor la dhahayaa awalan uulaa ragcadda hore bilowgeeda baa yusanu la sunneeyey takbiiru sabcin toddoba takbiirood baa yusanu la sunneeyey oo wanaagsan awalan uulaa ragcadda hore bilowgeeda waalkhamsu shan baa la sunneeyey fii haaniyatin ragcadda labaad min bacdi an kabara markuu allaahu akbar yidhi kadib fii ixraamihi xirashadiisa iyo wa qawmatihi soo istaagisa tan wuxuu ku leeyahay salaadu takbiiraad bay leedahay takbiiraadkeeduna waa laba qaybood takbiiraad asliya ah iyo takbiiraad zawaa-id oo dheeraad ah takbiiraadka asalka ah waa kabara fii ixraamihi wa qawmatihi wey markaad xiranaysa ragcadda koowaad allahu akbarteeda iyo ragcadda labaad markaad soo istaagtee fadhiga ka soo kaxda allahu akbartaad ku istaagayso takbiiraha waa kuwii asalka ee salaadu ay lahayd salaadaha kalena ay la wadaagtay takbiirada waa takbiira intaa dheer oo zawaa-id la yidhaahdo oo takbiirta xirashada kadibna ragcadda hore toddoba jeer baa takbiirsan ragcadda labaadna shan jeer baa takbiirsan takbiiratu lixraam kuma jirto takbiiratu lqiyaamna kuma jirto sidoo kale takbiiratu rukuucna kuma jirto qiraa'o iyo waxbaaba udhexeeyaba haddaba takbiirtii markii la rukuucaya ka reeb tii markii la xiranayana ka reeb tii marka lasoo istaago ragcadda labaadana ka reeb toddoba takbiirood oo qiraa'ada ka horeysa iyo shan takbiirood oo qiraa'ada ka horeysa walidaalika qiraa'ada takbiirtaa ka horeyn akhriska oo wuxuu ku leeyahay awala aluulaa tan hore bilowgeeda allahu akbarta ixraamkaa markaad tiraada kadib toddoba sunna aad ku xijisiin oo zaa'ida ragcadda hore ragcadda dambana shan baad raacinaysaa takbiiru sabcin toddoba in la takbiirsado awalan uulaa ragcadda hore bilowgeeda yaa yusanu la sunneeyey walhamsu shan fii haaniyatin ragcadda labaad sidii oo kaleeta awalkeedaa baa iyana la sunneeyey laakiin labadaasi tahoriya ta dambaba waa min bacdi an kabara markuu takbiirsada kadib fii xiraamihi xirashadoo ragcadda koobaada iyo wa qawmatihi soo istaagiisoo ragcaddii labaada arrintaa waxay ku caddahay xadiidka caaisha radi allahu tacaala canha wa ardaaha imaam abu daawuud iyo daara qutni iyo bayhaqiya ay warinayaan waana xadiid asaxay wuxuu yihi nabigu calayh salaatu wasalaam kaana yukabiru fi lfitri waaladxaa ciid ladxaa iyo ciid lfitri wuxuu takbiirsan jiray fi luulaa sabca takbiiraatin wa fi haaniyati khamsan tan hore toddoba jeer buu allahu akbar dhihi jiray tan dambana shan buu dhihi jiray siwaa takbiiratay rukuuci labada takbiirada rukuucdu kuma jirin riwaayadda xaakimi daara qutni warinayeen iyadu waxay leedahay siwaa takbiiri liftitaaxi marka laga reebo takbiirta lagu furfuranayo marka daba culimmadu waxay labada adeen war riwaayaadka daahirkooda iyo takbiiraadkan laga hadlayo wixii salaadii caadigeedee la yaqiinay ka badan inay tahay marka la isu geeyo qowlkani asaxu laqwaali yahay inay takbiirta ixraamka iyo qiyaamku ayna ku jirin xadiidka caaisha loo dariishay radi allahu canha wa ardaha si duuduuban aan u faahfaahsanayna axaadiid kaloo dhowr saxaabada laga wariyay oo sheegay baa jira wuxuu kaloo ku tilmaamay mualifku raximah allahu tacaala takbiiraadka ragcadda horihii awala aluulaa tan hore awalkeeda iyo bilowgeeday noqonaysaa saa darteed takbiirta ixraamkaba takbiirtan kalaa ku xigta iftitaaxa iyo qiraa'ada iyo acuudu billaahidu way wada dambeeyaan markaa takbiirahaasi hore iyo toddobada ku xigta sideedabaa dhammaysata kadib bawajahtu wejhi iyo acuudu billaahi ka dambaysi iyo faatixadiiyo markaa unbaad u soo gudbi taasuu tilmaamayaa markuu ku leeyahay awala aluulaa waxaa labadu halkan uu kuugu sheegay takbiiraadkaa xukunkoodu waa sunno ee waajib ma aha oo wuxuu ku yihi yusannu waa sunno haddaba takbiiraadkaa haddaad ka tagtahay salaadii way asixi dembina ma aha laakiin way fiican tahay sunnanimada waxay ka qaateen ficilkii nabiga weeye sala allahu calayh waalih wasalam ficilka cibaadaadkaahna ama waajib ama sunnu noqdaa asalkuna qowlka raajixa cinda ahli ilcilmi bilusuuli waa ficilku mashruuciye iyo istixbaab buu ku tusiye wujuub kuma tuso laakiin masale itifaaqa mehe masale khilaaf ka tacan yahay wey maadaama ficilkii qowlka raajixii istixbaab laga qaadanayo wujuub ficil mujarad oo keligeeda laga qaadanaynin lama hayo intay ishintan garanayo wax amar ah oo la isku faray takbiiraadka zaa'idka in la takbiirsado saa darteed bay xukunkoodu sunno iyo istixbaab u noqdeen waa sidii toddobada ragcadda hore ahaayo markaad soo istaagta allahu akbarta kadib intaadan qiraa'aba gaarin baad iyada la imanaysa waalhamsu fii taaniyatin min bacdi an kabara fii ixraamihi wa qowmatih wa khudbataani laba khudbaa bacdahaa salaada ciidda ka dambeeya labadaa khudboo ka jumcatihi jumcadiisii kulamida xagga arkaanta laakiin iyo axkaamta qaarkeed laakiin aan wax walba la wadaagin wuxuu leeyahay maalka laba mas'alo buu ku sheegay shardigan dambe ee beytka masalada koobaad ciiddu laba khudbay leedahay wey masalada waxaynu kitaabka horana kaga soo hadalnay horta in ciidda la khudbaynayo nabigeenna ay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam oo nabigu iyo abubakar iyo cumar iyo dhammaantood kaanuu yusalluuna alciida qabla alkhudbati intaan khudbada la gaarin bay tukan jireen waxaa ka muuqata in la khudbay jiray oo ciiddu ay khudbalahayd khudbadaasi ma laba mise waa hal daahirka riwaayaadka markaad eegto intaan garanaya wax laba khudbo sheegay ma arag aqwaal ahlilcilmi markaad ku noqotana yakaadu an yakuuna ijmaacan inay laba khudba tahay ilaahay culimmada qaar yidhaahdeen wax mukhaalifoo muctabara mutaakhiriinta un qarnigan hadda muddo qarni gudihii boqol sana gudaheedaba laba boqoloo sana gudaheeda maahane wixii ka horeeyey qaarba waxay leeyihiin wax mukhaalifaba lama garanayo ilaa daliil cad ma laha laakiin ijmaacu waxay leeyihiin salaadan waa salaad mutakarira nooca ijmaaca noocaasana waa nooca usuuliyiintu qaybta sukuutigeehe ay isku raacsan yihiin inuu xujo yahay sababto a salaada ciidu waa mimaa tacumu bihi lbalwa ummadda muslimiinta labada ciidood baa sanad walba soo mara way tukadaan culimmadii madaxdii shacabkii dadka o dhan waa la tukadaan weligoodba laba khudbun baa lasoo khudbayn jiray hal khudba laguma gaabsan jirin fuqaada shaaficiyadu laba arrimood bay laaxideen marka markay tafaasiisha khudbada ka hadlayaan waaiga ka jumca kii baan ku tilmaami doonaaye waxay leeyihiin jumcada arkaantay kala mid tahaye shuruuda kala mid maaha jumcadii arkaanta qaarkeed xataa kala mid maaha oo shaaficiyadii daahirka alfaaduna hal khudba weeye walidaalika waxay dhaheen shardi maaha in fasli la kala saaree lagu sameeyo waxaan shardi ahayn in dhexdooda la fadhiista shardi ma aha ee iyadii hadduu intuu mid soo hooriyo haddana horay usii laba kacneeyo isagoo hadalkiisi iska wataay waxay leeyihin shaaficiyadu laba khudbaa la ictibaarinoo dhib ma laha waayo nusuustu sida jumcada jalasa baynahumaa ay u tiri tanu maanay dhihin oo taas kala mid maaha alaa kulli xaal jamaahiiru ahlilcilmi inay laba khudba tahay bay qabaan marka axwadku wuxuu ku jiraa inaantaad soo yarhooriso haddana dib ugu laba kacaysa wey innaga soomaalida ah markii mid carabi lagu akriyo haddana soomaali lagu turjumo maqaamkii labada khudba mageli addaahiru nacam sida daahirka ahaa waayo khudbadii jimcada waa fadhin baynu ku kala saarnaye laba khudbay noqdeen oo labadu qodob lagu kala hadlay waxna ku kala duwanaan kara mid walbana axkaamteeda iyo muxtawaheeda leedahay marka haddii aadan carabi waxoogay ku akrido kadibna aada soomaaliya u bedeshaay khudbo keliyana waa tao waa iswadataa muqaam khudbatayna weygeliyo waa xarajiya culaysa ma aha salaada siixadeeda inu khudbada aslama kuma xirna masalada labaad ee uu ka hadlay waxaa weeye khudbadu ka jumcatihi ka khudbati jumcatihi jumcadii khudbadeedii bay lamid tahay anaa axkaamta iyo inay laba tahay iyo dikrigii iyo ducadii iyo tawsiyadii iyo mawcidadii iyo waxyaabahaas ay kala mid tahay laakiin fii kulli laxkaami lamid maaho labadii fadhigii u dhexeeyey shardi ma aha ilaah fuqahada waxay yidhaahdeen masalo qariibay keeneena masalada fuqahada qaarkood markay waxyaabaha farqiga u dhexeeya kuu sheegayaan baa laga yaabaa mararka qaarkood mubaalaca iyo xeel dheeraasho inay ku daraan sheekh sheekh cismaan la dhihi jiro minaaska akhrihi jiray yaa wuxuu rabay ardada inuu fahansiiyo usallii salaada ka mid maaha macnaa usallii dhaha laakiin salaada allahu akbartay ka bilaabataa buuri ugu celceliyey ugu celceliyey markii dambe wuxuu is yidhi mithaaliya tusaalaasi raggu ma fahmine wuxuu yihi walaad waxaan idin idhi usalli farda duhri arbaca rakacaatin adaa'an lilaahi tacaala muqtadiyan gaal gaal dhalay baa tahay allahu akbar baa asixi buuri ana xataa hadal ajnabiga iyo dagaal haddaad soo dhex geliso hadalkaa salaadaada jebin maayo weli maadan gelin allahu akbartay ka bilaabataa salaada innagana caamadeennu inay allahu akbar salaadu ka bilaabata waxay dhihi jireen islaamkii usalli gara weyeyso maqana ilaahaygi sacmalu caadiisa cadeeyo allahu akbar bay tiri waa laga aqbalay yidhahdeen usalligii bay gara weyday saci waa madoobyahay caanihiisana waa caddiin ilaahay qudradaa lahaayo allahu akbar salaada allah akbar bay ka bilaabataa wey nabiguna wuxuu yidhaha qumta ila salaati fakabir waxaan uga jeedaa misaalka mubaalagay mararka qaarkood sameeyaan qofku siduu u garto masalada markay ka hadlayaan mubaalacada inayna khudbada jumca iyo khudbada ciidu shuruuda aynan wadaagin oo waxay soo qaataan khudbatljumuca shuruudeedii satrulcawrati baa ka mid ahaa laakiin tan waxay dhintaho low khataban ciida curyaana isagoo qaawan hadduu khudbeeyo saxat ilkhudbatu shuruudeedu satrulcawra ka mid maaha ma banaan tahay masaladu maaha inuu ciid khudbayso oo qaal ma banaana in cawradi kashfulcawrati amaama naasi ma banaana laakiin waxaan mashartu sixa mise ma ahana masalo kala way haddana waxaan leenahay cawradu markaa meelaha lagu weysaysanaya joogto kashfulcawra ma banaana laakiin qofkii hadduu dembigaa galo oo isagoo cawradiisii banaan tahay weysaysta weysadii way asixi sooma way asixi weysadii macnaheedu inaan banayna kashfulcawra ma aha laakiin aynan shartu sixa ahayn baa rabaa in lagu tuso oo keliya marka saa darteed bacda khudba khudbataani bacdaha ka jumcati khudbada jumcaha bacd alaxkaam bay la wadaagtahay axkaamtoo dhan lama wadaago lama wadaagto kabara fi uulaa minhumaa tiscan wilaa wasabca fi haaniyatin ay awala halkana mualifku raxima allahu tacaala wuxuu ku daray khudba takbiirtii waa ogey in salaada marka la tukanayo takbiiraad ziyaadaha la samayn salaadii baynu tukanay khudbadii baa timid khudbadii haddii hala khudbeeyo la yidhaahdo salaadii iyo khudbada salaadaa horeysa tani marwaan baa cala saxiixi ugu horreeyey wax khudbada soo hormariya oo yidhi dadkuna dhegaysan maayaan waana tii abu saciid uu faraqa jiiday wey radi allahu tacaala canhu wa ardaahu markii khudbada la bilaabaya marka dadweynuhu khudbada jumcadii iyo ciiddu waxay ku kala duwan yihiin de jumcadii salaadiina waa la sugayaa dhegaysteeduna waa waajib ta ciiddaa laakiin calal acyaani waajib kuma inay dhegaystaane ninkii danle uu iska tegi karaa labadii rabtanagi halkaasay isaga sheekaysan karaan khudbadii imaamkii khudbeynayay sabaa khudbeynayaan wuxuu ku leeyahay labada khudbo tan horena sagaal jeer baa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar dheh talabaadna toddoba jeer markaad bilaabaysa allahu akbar allahu akbar allahu akbar toddoba jeer dheh kabir kabara ay kabara alimaamu imaamkii ama khatiibkii wuu takbiirsanayaa fil ulaakan horeo minhumaa labada khudba ka mida tiscan sagaal jeer buu takbiirsanayaa wilaa ay wilaaan oo xiriirsan oo isku xiga oo la kala qoslin oo la kala googoynin wasabca todobuu takbiirsanayaa fii haaniyatin khudbada labaadna ay awalan marka u horeysa labadaba ay awalantan tiscada iyo sabcada u noqono awalan ay awala alkhudbati weye khudbada bilowgeeda halkan mualifku saddex masalo kugu sheegay masalada koobaad salaada khudbadeeda marka la gaaro tan horena sagaal jeer allahu akbar dheh tan dambana toddoba jeer allahu akbar dheh masalada labaad goormaan idhaahdaa maqaamkeeda iyo mawdiceedu waa xaggee waa awala alkhudbati ay awalan buu ku yidhi masalada saddexaad wuxuu ku yihi takbiirahaas wilaaan xiriir weeye ha kala tafriiqinin oo haka wax kale ha kala dhex gelinin oo allahu akbar intaad tiraahdo haddana wax kale ha iska gelin arrimahaas daliilka muctamadka ee loo hayaay ma sugno ma asixin laa xadiian walaa aharan midna ma asixin laakiin mutaakhiriinta qaarba waxay isku dayayaan waxoogay inay ku yar qaasiyaan amaa xadiidku waa xadiidkii sacdi lmuadin imaamumaajah iyo keyrkii ay warinayeen xadiidkaasina wuxuu leeyahay nabigu calasa kaana yukabiru fii adcaafi lkhubati yuksiru takbiira fii khudbati lciideyn labada khudbada ciideynka uu badin jiray takbiirto khudbada dhexeeda wuu takbiirsan jiray xadiidkaasi waa xadiid daciif oo waxaa laga wariyay xadiid ibn cabdil xadiid la yidhaha can cabdiraxmaan ibni sacdin can abihi can jaddi cabdiraxmaan ibni sacdinna waa daciif awogii aabbihiina nimay nima yihiin lama yaqaan oo majaahil majaahil weeye marka sanadka sidaasihi waxba laguma salayn karo masalada labaad ay daliishadaan waxaa weeye afar nin taabici oo cubaydillahi ibni cabdillaahi ibni cutbata bni mascuudin uu leeyahay min asunnati in la takbiirsada fi lkhubati arrintaas imaamu nawowi markuu ka hadlaya almajmuuc sharxu muhadab wuxuu leeyahay afarkaasi waa daciifo xujo ma noqon karo sababtoo waa mursal oo min asunnati taabici hadduu yidhaahdo waa mursal mursalkuna waa aqsaamta daciifka ah ayuu ka mid yahay sidii sheekh imaamu nawowiba kitaabkiisan taqriibka iyo irshaadi tulaabi alxaqaa'iq labadaba fi cilmi musalax alxadiid uu ku sheegay maro badan aan soo tilmaanay xataa imaamu alciraaqi fii alfiyatihi inuu ku tilmaamay waradahu jamaahiru nuqaadi liljahri bisaaqiti fi lisnaadi wa saaxibu tamhiidi canhum naqala wa muslimu sadra alkitaabi asala muslimna muqadimada kitaabkiisuu ku sheegay alxaafid ibnu cabdilbarna fi tamhiid buu kaga soo guuriyey mursalkuna maadaama cidda meesha ka maqan aan la garanaynin inaan la garanayn masaladiina lagama qaadan karaa daciifka ku dar wuxuu tilmaamaya hadalka muslim fii muqadimati saxiixi uu ku leeyahay waalmursalu fii qowlina wa qowli ahli ilcilmi bilxadiidi min aqsaami daciifi qaybta daciifku ku jiraa maadaama afaartii ee daciif noqotay axaadiistiina ay dicaaf noqotay waxa baaqiga ee nasan iyo daliil ahaan inoo soo haraya in nabigu hadyigiisi iyo hanuunkiisuu lahaa markuu khutabka khudbaynayo ilaahay xamdigiisi iyo asanaahu calayhi inuu badiyo tiibaa asala takbiir ma ysaga dari karaa qofku haddii uusan markaa sunno iyo diin ahaan ka dhiganayn waxyaabaha dikriga ee mubaaxee tasbiixiya takbiirtu lagu dari karay ka mid yihiin oo min dikrillaahi wasanaahi calayhi bay ka mid yihiin laakiin cadad khaasa iyo mawdic khaaso hay leedahay oo sar iyo daliila intaan garanaya male wasuna min qabli salaati lfitri fitrun kada alimsaaku yowma anaxri wa sunna waxaa la sunneeyey oo wanaagsan min qabli salaati lfitri salaada ciidulfitriga ka hor fitrun afur baa sunnaa kada alimsaaku waxaa la sunneeyey in la haystoon wax la cunin yowma anaxri maalinka yowma naxriga ciiduladxaaga ciidihii waa laba sunanun ciid buu ka hadlay ciiduladxaa iyo ciidu lfitri sunanka qaybna way wadaagaan qaybna way ku kala duwan yihiin qaybta ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a maadaama bishii ramadaan la soomanaa maalinka subaxa ciidda ciidulfitriga ee shawaal bilowgeedaa maalintaa inaad wax soo cunto sidii sunnadii imsaagaagii hore bisha dhan aad afhaysatay subaxii aada u khilaaftaa sunnaa saasuuna nabigu yeeli jiray sala allahu calayh alih wasalam ciiduladxaagana maadaama la iska soo cunaya asal ahaan inaadan subaxa waxba cunin baa wanaagsan imaamu bukhaari fii saxiixi min xadiidi anas wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhu wa ardaa inuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana laa yaqduu yowma alfitri xataa yaakula tamaraatin ilaa dhowr timirood uu cuno subaxa ciidulfitriga nabigu guriga kama bixi jirin oo ma jarmaali jirin ama ma kadhihi jirin riwaaya imaamu axmed sana xasan uu ku warinaya waxay ku taraysaa wayakuluhunna witran tirays dheerna wuu ka dhigi jiray wuxuu cunayo imaamulbukhaarina fii saxiix iyadoo mucallaqoon sanad lahayn buu ku wariyey halkaa waxaad ka garatay ciidulfitriga in wax la soo cuno afka wax lagu soo dhuftaa fiican waxaasi waxaa wanaagsan inuu timir yahay timirtaasi watar iyo tirays dheer inay tahay baa wanaagsan waxaa kaloo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiidkii buraydata bni xusayb alaslami oo imaamu tirmidi ibni maaja iyo keyrkood warinayeen saxiix ah uu leeyahay nabigeena sal ly slam kaana laa yakhruju yowma alfitri xataa yaakula wa yowma annaxri laa yaakulu xataa yarjica fayaakula min nusuki waana xadiid xasana wuxuu leeyahy nabigu alay yowma alfitri ma bixi jirin ilaa uu wax cuno yowma naxrina wax ma cuni jirin ilaa intuu soo noqdo xoolaha uu udxiyada gowracay oo wax ka cuno riwaayadka qaarkood waxay leedahay walaa yaccamu yowma annaxri xataa yusalliya ilaa salaada uu tukado cudadadku waxwada gowrici maayaane ciddaan gowracaynin salaad marka la tukado cunto iyo cabitaanba way bannaan tahay ka horna way bannaanayd laakiin sunnadaa inaad dib dhigto qofkaan soo afurin wax soo cunin ciidulfitri ma dembaabin qofkii ciidul adxaa wax iska soo cunana ma dembaabin oo dembi ma aha laakiin labadooda waxaa wanaagsan tii lasoo soomanaana si ka khilaafsan sameeyo wax cun tii lasoo afuranaana afka hayso subaxa ilaa aad ciidda salaada soo tukato saasaa wanaagsan wasunna waxaa la suneeyey fitrun afurbaa sunnaa min qabli salaati alfitri ciidda salaatulfitriga salaadeeda ka hor inaad wax soo afurtaa sunnaah kadal imsaaku sidoo kale waxaa sunna inaad afhaysato yowma naxri ciidda yowmu naxriga iyo yowmu adxaaga inaad afhaysatabaa wanaagsan intaas qofku timirta iyo sunanka la sheegaya qofkii soo afuraya duwaa qofku wixii uu heli kara way qofki heli karana wanaag qofkii kalena sunnada inaad waxuun cunto ba ilaa xad min xaysu ljumla ku asaxaysaa wabakara alkhuruuja lilkhaiibu walmashyi wاtasyiiru wاtatiibu halkana dhowr mas'aluu ku sheegoo sunankii ka mida wabakara wuxuu dadejinayaa qofku sunno ahaan alkhuruuja bixitaanka ciidda uu aado lalkhaiibu ninka khaiibka isagu kuma jiro soo degdegi maayo walmashyu inuu socdoo lugeeyaa sunnaa ooausan gaadiid raacin watasyiinu inuu isa soo qurxiyaa sunnaah watatyiibu inuu carar soo marsadaa sunnaah intaasuu ka hadlay mualifkuyo afar sunanulciida oo labada ciidood baa ay wadaagaan ayuu halkan kaga hadlay raximah llahu tacaala masalada koobaad waa atabkiiru in horey loo degdegooda horey u tagta weye sidaasayna ahaan jireen xilligii nabiga iyo salafkuba ridwaan ullaahi calayhim waxaadna ku garan kartaa in nabigeena calayhi salaatu wasalaam xilli horeba uu tukan jiray salaada ciidi salaada ciidi isagoo gadaal ka yimid markuu xilli hore tukanayo dadkuna way joogaan dadkuna waxay joogi karaan dade horey loo soo baxo dadku cabdillahi bni busrin baa wuxuu warinayaa saxaabiga la yihahda si ibni maaja iyo abu daawuud sanad saxiixa ay ku warinayaan maalin buu soo raacay isagoo waa yeelay dadkii salaada ciidulfitri ama adxa u soo baxay qoraxda yar kululaatay iyo imaamkii oo soo daahay oon iman buu arkay markaasuu wuxuu yihi kunnaa qad faraqnaa fi haadihi saaca xilligan salaadii waaban ka dareeri jirnay buui annaga iyo nabigoo gadaal ka yimid bi sal l slam intaanu tukanaanu waktigan kala dareeri jirnay raabigu wuxuu leey wadaalika xiina tasbiixi xilliga salaatu duxada la tukaday bahayd xilligaas ee qoraxda xoogay soo yarkacday saaabigu xilli horaan tukan jirnayo waanu kala dareeri jirnayba amaa khaiibku inayna sunnahayn camalkii nabigaa sidaa ah sala alla alay wasalamo isagu gadaal buu ka iman jiray meelaha khutabka loo baahan yahayna cumuuman ay khudbadu ama horeysa ama ha dambaysee waa sidaas salaada jumca somaydaan arag ninka khaiibkii inuu horay usoo kallaha dadka ay sunnada u tahay ka mid maaha inuu waktigii dadku markay isu yimaadaan yimaadaa sunnaa nabiguna cala salaam khudbatulciidi wuxuu tegi jiray dadku markay isu yimaadaan ay wada kulmaan walidaalika markuu isagu yimaado baa takbiirta musalaha lagu qaadayo la joojin jiray nabiga sala allahu alayh ali wasalam masalada labaad walmashu in loo rubeeyo inta aan garanaya aafaarta ku soo aroortay in salaatulciid lug lagu aadaayey wax fadliga ay leedahay iyo qiimaheedu intaan garanayo wax sugan ma laha ama wax ansaxay ma jiro dhammaan intaan arkay aafaarteeda iyo xadiidteedu aad bay daciif u tahay laakiin culimmadu maadaama ilaaha yidhi wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum xilligii nabigana lug lagu aadi jiro meeshu dhaweydba waxay leeyihiin in badan oo fuqahada kamidihii way wanaagsan tahay lug inaad ku aado hadhowna markaad soo noqotiyo sii socodkana laba dariiqaa ku kala lubayso mukhaalafatu ariiqa aad samayso laakiin aar iyo daliil khaasa oo wasaxa u sugan maanan arag masalada saddexaadi watasyiinu in la isqurxiyo wey oo dar quruxsan iyo nadaafad aad ku dadaasho taasina waa sugan tahayoo xadiidkii saxiixa ku yeelay cumar radi allahu canhu wa ardaahu intuu isku joog xulla isku joogaho qurux badano xariir ka samaysan uu arkay bunaguka rasuulka ilaahi watangado fatajamal bihaa lilciidi walwufuudi wy ciidda iyo wafdyada isugu qurxi nabigu xariirta wuxuu yihi waxaa xirta man laa khalaaqa lahu qofaan nasiib ku lahayn ilaahi agtiisa laakiin ma bay isqurxintaa ma diidin sala allahu alayh alih wasalam amaa cusqurcinta jirka iyo nadaafada ceeda kalaa iyo iibka uu soo gelayaba qiyaasan cala ljumucati weeye maadaama tajamuc badan la ysugu imanayo in loo soo qabaysto in laysa soo nadiifiyo baa qaacidadii sunnadii jumcada looga qiyaasanayaa iyo tajamuc kastaba markaynu qabaysyada sunnadaa soo maraynayno masaladaas aad baynu usoo tilmaanay wakabaruu laylata alciidi ilaa taxarumin bihakada lima tala asalawaati bacda subxi taasici ila intihaa'i casri yowmi araabici halkana min sunani ilciidi buu kaga hadlayaa mualifku raximah allahu tacaala laakiin waa sunan khaas ku ah ciid ladxaa oo ciidulfitri aanay la wadaagin waana takbiiraatkii muqayadka ahaa takbiirta ciidda la qaado waa laba qaybood altakbiiru almutlaq waaltakbiiru almuqayad takbiir aan wax gaara ku xirnayn oo waqti soconaysa daqiiqad kasta iyo meel kasta iyo taagni iyo fadhiba sunnaa ciidulfitriga iyo ciiduladxaa taa way wadaagaan iyo takbiir muqayad oo meelo gaara iyo waqtiyo gaara la qaado waxaa khaas la ah ciiduladxaa khaas laah takbiir mutlaqa waa ciidu markay dhalato ilaa salaada laga galo labada ciidood way wadaagaan amaa takbiirta muqayadkii ee salaadaha gadabadooda ah salaadaha gadaashood la takbiirsado ciidul adxaabaa iska leh waxayna bilaabataa salaada subax yowmu carabka sagaalaad marka shantaas salaadood markii la takbiirsado subxii iyo duurkii iyo casarkii bay muqayad tahay maqrib hadduu soo galo mutlaq way isu bedeliya wakti kasta ah kadib ciidda marka laga soo dareero duhurkii bay ka bilaaban ilaa ayaamu tashriiq maalinka saddex iyo tobnaad salaada casar bay ku eg tahay oo maqribka maalinka afariyo tobnaad habeenka hadduu soo galo waktigii uu dhammaaday masaladaasuu rabaa inuu kuu sheego wakabaruu way takbiirsadeen dadkii muslimiinta ahaa laylatagil ciidi labada habeenee ciidda way takbiirsanayaan ilaa taxarumin ilaa laga xirto bihaa salaadii ciidda masalada waa masaladii mulaqa ahayd iyay wanaageen takbiirulmutlaq habeenka ciidda ilaa salaada laga galo takbiirtaa way socon daahirka qur-aankana labadaba way ku soo arooreen oo tanna in la takbiirsada way soo aroortay walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum iyo suurat lxaj aayaddii ciidul adxaa takbiirteeda iyadana sheegaysa marka waxay ka bilaabataa takbiirta mutlaqa inuu habeenkii ciiddu soo galo waxayna ku dhammaataa salaadii ciidda in la galo wakabaruu way takbiirsadeen muslimiintu lileylatay lciidi labada habeenee ciidda ciidulfitri iyo ciiduladxaaga ilaa taxarumin laga gaara ilaa laga gaara xirashada bihaa bilciidi ciiddii la xirtaiyo salaadeedii bay takbiirsadaan takbiirulmursal leh ama takbiirulmutlaq leh qaybtii labaad kadaa sidoo kaleeto limaakiibay u takbiirsadaan tala salawaati salaadaha raaca salaadaha gadaashood mid raacdana way takbiirsadaan bacda subxi taasici maalinka sagaalaad salaada subax kadib laga bilaabo ila intihaa'i casri yowmi araabici ilaa laga gaara maalinta afraad ciidda marka lagu daro maalinta afraad salaadeeda casar laga gaaro marka markuu kuleey bada bacda subxi taasici ay min bacdi subxi taasici maalinka sagaalaad ee yowmu carafaa salaada subax laga bilaabo baa takbiirtii la qaadi salaada marka laga baxo duhur casar wad ilaa laga gaaro ila intihaa'i casri yowmi araabici maalinka afraad maalinkii tobnaad ee ciidda ahaa kowda duhurkeedii lani casarkii labadaba takbiirtii waala takbiirsan kow iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex tobnaad afartaan maalmood wey hadaba yowm raabic waa maalinka saddexiyo tobnaad ee akhiru ayaami tashriiqa ila intihaa'i casri yowmi araabici masaladaasi intaan garanayo wax nas oo marfuuca ma laha laakiin aafaar badan oo saxiixa ay leedahay oo shabbahda an takuuna ijmaacan cumar iyo cabdulaahi bni cumar iyo rag badan oo saxaabaa waxaa ka sugan ayaam alxaj bay ayaamtani ayaam alxaji bay ku aadan tahay waana ayaamta mina la fadhiye la joogo iyo maalinka tobnaad ee la tuurtay kadib mina unbaa la bari qofkii tacajulo unbaa yoom horeyn inay khaymadahay joogaan ay takbiirsan jireen marka ay takbiirsadaanna dadka meelaha marayo o dhan ay ku dhufan jireen xataa tartaja minan ilaa mina ay gilgilato labada duuro takbiirta iyo codkiiyo dhawrku uu gaaro sidaa baana salafka in badan lasoo kala gaaray oo lasoo kala dhexli jiray ayaamtaas in la takbiirsado halka fuqada shaaficiyadu ma dhihin limaa tala alfaraa'id salaadaha waajibkaa gadaashood ma dhihin ee wuxuu ku yihi limaa tala asalawaati salaadaha gadaashood fi lmadhab shaafici farqi ma laha bayna alfardi waannafli sunno iyo farad labada ma kala qaadin oo waxay dhaheen bacda asalawaat haddii la yidhaahdo waxba yaan la kala qaadin waana madhabku uu taqriirinaya imaamu lbukhaari raxima allahu tacaala fii saxiixihi xaafid ibni xajarna uu leeyahay imaamu lbukhaari ma kala qaadin ma jamaaca ma munfarid keligii ahba ma faradba ma nafli iyo sunna ma ragba ma dumarbaa ma kala qaadin aahaarta uu sheegayna tusaacidhu oo daahirkeedu wax tafriiqa ma laha riwaayaadka aahaarta badane la wariyey laakiin culimmadu waxay u badan yihiin inay bacda alfaraaid noqoto wax daliil oo gaar u kala takhsiisiyeyna ma jira sidaas mudaarka shaaficiyadu halkaa u mareen aahaarta maadaama wax kala tafriiqin oo takhsiisinaya uusan jirin abu salaati lkusuufi wlkusuuf salaati lkusuufi wlkusuuf baabkani wuxuu ku saabsan yahay salaati lkusuufi qorax madoobaadkii iyo walkhusuufi dayax madoobaadkii salaada loo tukanayo isticmaalka fuqahada baa waxoogay mashhuur ka noqotay in kusuufna qoraxda la yidhahda kaaf marka la akriyo khusuuf oo kaa la akriyana dayaxa loo isticmaalo laakiin aahaarta iyo riwaayaadka axaadiidta qisada lagu wariyo nabigu salaadii uu tukanayay sala allahu alayh alih wasalam ruwaaddu walow bilmacnaa ay ku warinayaan ma kala qaadaan dayiq iyadoo qoraxdii baa marna kusuuf la dhihi marna khusuuf la dhihi marka waa iska istilaax fuqahadu ay leeyihiin wey arrinta salaadani buu ka hadlay wuxuu yihi dii rakcataani wakilaa haatayni xawat rukuucayni wa qowmatayni dii salaadan qoraxya dayax madoobaadku ragcataani waa laba ragcadood wa kilaa haatayni labada ragcadood mid walibana xawat waxay koobtay rukuucayni laba rukuucood iyo wa qowmatayni laba istaag halkan mualifku wuxuu kaga hadlay cadadka rakaacaadka iyo kayfiyada loo tukanayay salaadaha kale kaga duwantahay amaa xukumkeedu cinda filmadhabi waa sunno weeye sida salaadii ciidda waayo nabigeena calay salaam wuu amray laakiin xadiidkii ilaa an tatawacahaa baa qariinaya astaan tilmaamaysaa inaan wujuub looga jeedin saasay yidhahdeen raxmat ullaahi calayhim fuqahaa shaaficiyadu nabigu calay sala slaam markii u amrayay salaadana qoraxi hadday madoobaato nabigu waxyaaba badan buu faray salaada wuu faray dikrina wuu faray iyo duca iyo allabari istikfaar iyo ilaahay dembi dhaaf in la weydiistuu istuu faray in sadaqaad lala baxuu faray in addoomma la xoreeyuu faray acmaal badan oo cibaadaad oo rabbi loogu dhowaado ayuu faray sababtaa qoraxdan iyo dayaxa madoobaadkoodu caalamkan isbedelkiisay tilmaamayaan inay madoobaadaanna waxay astaan u tahay qiyaamada dhicitaankeeda oo ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay qiyaamada markii la gaaro qorax iyo dayixuba inay madoobaanayaan oo fii suurati takwiir baa lagu sheegay marka dayixii iyo qoraxdiiba lafdul khasfi baana loo isticmaalayo kaaf lama isticmaalin qoraxda iyo dayaxaa madoobaanaya iftiinka iyo nuurku ka tegayo waxay astaanu noqon doontaa oo laynagu xasuusinayaa adduunyadan baabi-inteeda iyo qiyaamo iyo aakhire xuduurkeeda walidaalika imaamu bukhaari fii saxiixii ku wariyey in xadiid asmaa binta abi bakri radi allahu canha o ardaaha inay tiri laqad amara nabiyu sala allahu calayhi wasalam bilcitaaqati fii kusuufi shams qoraxda oo madoobaatay buu addoommo in la xoreeyo faray waxay bukhaari iyo muslim iyana wariyeen xadiidka abi mascuud ilbadri radi allahu canhu ardaa in nabigu yihi ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaahi laa yankasifaani ama laa yankhasifaani limowti axadin walaa lixayaati qorax iyo dayaxu waa aayad aayadaha ilaahay ka mida qof baa dhintay iyo qof baa geeriyooday iyo qof baa dhashay midna uma madoobaadaan faidaa ra'aytum daalika fafzacuu ilaa dikri illaahi waasalaati dikriga ilaahay iyo salaada u degdega waxaa kaloo saxiixa lagu wariyey xadiidka abi muusa alashcari radi allahu canhu ardaahu in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi qoraxya dayixu haadihi alaayaatu yursil llahu yursilu llahu yursiluha llahu laa yakuunu limowti axadi walaa lixayaati walaakin yukhawifu llahu biha cibaadahu faidaa ra'aytum dalika fafzacuu ilaa dikrihi wa ducaa'ihi wastigfaarihi saasaa laga duceeya dadka muslimiinta adaabtaa nabigu faray sala allahu alayh alih wasalam inay la yimaadaan masalada labaad rukuucdu salaadu inay laba ragcadood tahay waa itifaaq iyo ijmaac weeye labada ragcadood kayfiyadoodu unbaa riwaayaadku yar kala duwanaadeen culimmaduna aqwaal kala duwan leeyihiine waa uu labadaa ragcadood wax khilaaf aan ognahay oo muctabar oo ka jirana ma laha masalada saddexaad labada ragcadood sida loo tukanayo wey wa kilaa haatayni labada ragcadood mid kastaba xawat rukuucayni wa qowbatayni laba istaag iyo laba rukuucood bay leedahay waa asaxu riwaayaati riwaayaadka ugu saxiixsan weeye nabiga xilligiisii inta la haya hal mar bay qoraxi madoobaatay maalintii wiilkiisii ibraahim dhintay bay ahayd laba rukuucood buu rukuucay laba ragcadoodna way ahaayeen bimacnaa ragcadda hore qiraa'ay leedahay rukuuc baa ka dambaysa qiraaco kalaa ka dambaysa rukuuc kalaa ka dambaysa markaa kadib labadii sujuudood weeye marka arbacu arbaca rakacaatin wa arbaca sajadaatin weye afar rukuucood iyo afar sujuudood oo ragcad waliba laba rukuuc iyo laba sujuudood bay leedahay marka hawa rukuucayni wa qowmatayni waa sida ibnu cabaas iyo jaabir ibnu cabdilaahi bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba si wada jiriya si gaargaara ay uga warinayaan ridwaan llahi alayhim ridwaan llahi canhum waraximahum allahu jamiica salaada saa loo tukanayo wasunna waxaa la sunneeyey tadwiiru iqtiraa'i lqowmaati in la dheereeyo iqtiraa'i lqowmaati taagliyada la taagan yahay salaada qiraa'ada la aqrinayo in la dheereeyaa sunnaah iyo wa subxati rakcaati wastajdaati tasbiixda rukuuc iyo sujuudana iyana in la dheereeyaa sunnaah wuxuu tilmaamayaa axaadiis tiro badan oo nabiga salaadaa kusuufka sida u tukadee lagu tilmaamay waxaa kamid ibn cabaas bukhaariy muslim marka uu leeyahay nabigu cala salaam qaama qiyaaman awiilan naxwa min suurati lbaqara istaag dheer buu taagnaa istaagii koobaad weeye qiyaastii suurat lbaqara inta la akriya waa laba juz iyo badh rubuc wax dhiman baa ka laaban rubuc ama simu wax dhiman baa ka laaban uma rakaca rukuucan awiila buu yihi rukuuc dheer buu nabigu rukuucay rukuucdeeda qur-aan iyo in lagu akriya lama ogoliyo sujuuda toone dikriga rukuucdu waa tabiix marka tasbiixda badi wey kadib wuxuu yihi uma rafaca uu soo tooso faqaama qiyaaman awiilan istaag dheeroo wax qariy uu istaagayo wahuwa duuna alqiyaami alwal kii horena waa ka yargaabnaa uma rakaca rukuucan awiilan kadib buu rukuuc dheer rukuucay wahuwa duuna rukuuci lwal rukuucdii horena waa ka gaabnaa dabaarkaa waxaa lagu yidhi rukuucihii iyo istaagii in la dheereeyo oo akhriskii iyo tasbiixdii la dheereeyo la bariyo waad ka fahatay waxaa kaloo saxiixeyn ku yaalla xadiid abi muusa ashcari radi allahu canhu ardaah uu leeyahay nabigu sallaa markuu ka sheekeynayay qisi qisadii wuxuu leeyahy fasallaa biatwali qiyaamin wa rukuucin wa sujuudin istaaggii iyo rukuucdii iyo sujuuddii u dheereen buu nabigu ku tukaday maa ra'aytuhu qatu yafcaluhu fii salaatii weligay salaadtiisa isagoo intaa dheereeyana ma arag caishana imaam muslimba wuxuu ka warinaya fii saxiixi isagana maa rakactu rukuucan qatu walaa sajadtu sujuudan qatu atwala minhu weligay rukuuc ama sujuud taa ka dheerayd weligay mana rukuuci mana sujuudin bay leedahay halkaa waxaa ka garatay wasunna tatwiru iktira alqowmaati wa subxati arakcaati wasajdaati tasbiixda rukuucaha iyo sujuudaha iyo qiraa'ada istaagyada in la dheereeyo inay sunno tahay waa sidii nabigu yeelay sala allahu alayh alih wasalam sidee loo aqrinaya qiraada dadkaasaa laga yaabaa inay ishkaal ka galaan dadka mid waan garanay salaadii allahu akbar baa tiri ducaaul istiftaax baad akriday isticaadadii acuudu billahi min ashayaan rajiim baad akriyey faatixadii baad akriyey suurad dheer baad akriday intaa ishkaal ma laha waana rukuucdo waa dheeraysa ishkaal ma laha allahu akbar baa dhihi kadibna samica allaahu liman xamidahu baa dhihi waad soo istaagi kadib qiraa'a lagaa rabaa su-aashu waxay tahay qiraa'ada dheer ee qur-aanka in lagaa rabo waabad og tahay faatixad bay ku jirtaa meesha labaad masalada masale culimmadu ay isku hayaan qowl jamhuuri faatixa male qiraa'ada labaad faatixa male fii qowli ljamhuuri culimmada qaar ka mid oo fuqada shaaficiyada qaarkood ay ku jiraanna waxay leeyihiin qiyaamka labaad faatixa la akriyo wax sababta faatixada loo daayo waxay leeyihiin waxay waa hal ragcad ragcadduna hal faatixay leedahay halkii faatixana istaaggii horaad soo akriday istaagga labaadna ragcad cusub oo madax banaan ma aha hada asaxu lqowleyn oo jamhuurtu ay qabaan qiraa'ada istaagga labaad ee rukuucda ka dambeeyahay faatixa ma laha oo ragcaddii horun baa lagu jiraa weli qiraa'adaad bilaabi marka waa dheereen markaad dhammayso oo rukuuci haddana rukuuci waa dheereen waad ka soo toosi kadib sujuud baad aadi markaad labadii sujuuda dambayt hal ragcad baad tukatay tii labaadna sidii oo kaleetaad marin waljahru in kor loo qaado fii qiraa'ati lkhusuufi madowga qiraa'adiisa marka la akrinayo liqamarin dayax markii loo tukanayo dayax madoobaad in kor loo qaado weeye wasiru hoos in loo akriyo weeye fi lkusuufi markay qorax madoobaa tahay wuxuu ku leeyahay salaadaha habeenkii asalku kor baa loo akriyaa salaadaha maalintiina asalka hoos baa loo akriyaa hadday maalin tahay iyo qorax madoobaad hoos u akri haddii habeen iyo dayax madoobaad tahayna kor u akri tafriiq daciifa weeye amaa in kor loo akriyi nabigeena ay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam walidaalika caaisha fii saxiixi fi saxiixayni waxay leedahay jahara rasuululah sal slam fii salaati lkhusuufi biqiraa'ati qorax madoobaadkii qiraa'ada kor buu u akriyaya nabigu sala allahu alayh alih wasalam fuqaraa shaaficiyadu waxay yidhaahdeen xadiid baan haysanaa shuraaxda qaybo badan oo kamida waxay leeyihiin min xadiidi caaisha cinda tirmidi bay ku leeyihiin ereyga caaisha wahmi weeye xadiida caaisha ma aha xadiidku waa min xadiidi samurata bni jundub ma aha xadiidu caaisha kay tirmidi iyo keyrkiiba warinayaan eedalee nabigaa salaadna tukiyey fii kusuufin laa nasmacu lahu sawtan aanaan maqlaynin waa min xadiidi samurata bni jundub walaysa min xadiidi caaisha xadiidka caaisha waa xadiidka salaada dheer lagu warinayo xadiidka xadiidka ka horeeya wey marka ishuun baa ka xada waxoogay saasaan u malaynaya sababul wahmi inay tahay waxay leedahay xadiidka wuxuu leeyahy sallaa binaa rasuulu llahi sal slam fii kusuufin laa nasmacu lahu sawtan wax cod iyo dhawaqa maanaan maqlaynin haddaba in hoos loo akriyaa ka muuqatay yidhahdeen arrintaa waxay noqon lahayd low saxa alqabar walam yasix walow kaana tirmidi hawaa tasiixiye xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira oo samurata bni jundub ka warinaya nin la yidhahda saclabata bni cabaad saclabata bni cabaad la yidhahdaa ka warinaya ninkaasina waa nin daciif majhuula weriyo majhuulu xaalin aan iqadiisa la aqoonin akhbaarta sixaaxay ansaxday loogama tegi kara haddaba khabar daciifa loogama tegi karo oo minhuna qowlka madhabkeenna la kala qaada maalin iyo habeen salaatu kusuuf iyo khusuuf daliil iyo asar ahaan waa daciif nadarana waa daciif nadar daciif wuxuu u yahay salaadaha jamaacada lagu tukado ee khutabka leh ee maalintii la tukado waa lala jahlaa jumcadiisa lala jahli maayo salaatulciidma habeen baa la tukada mise maalin baa la tukadaa soo qiraa'ada lala jahli maayo waa lala jahli maynaan soo marin haddaba maalin oo dhan waa waa la qariyaay qaacida mutarida maaha salaatu istisqaana waan u tegi doonaa asaxiixu waa in lala jahro wey saas darteed salaadaha noocanihi waa lala jahraa jumcadii baa lala jahray ciidiina waa lala jahray kusuufkiina nabigu waa la jahray afaran iyo nadaranba tafriiqaa la kala qaaday waa madhabkii laakiin waa daciif yuusan ku gaban wakhudbataani bacdaha kaljumuca qadim calaa fardin biwaqtin wasiica halkana laba masalo kaga hadlay masalada koobaadi waa khudbataani laba khudbo oo bacdahaa bacda salaati lkusuufi ah weye kaljumucati sida jumcadoo kaleeto amaa in la khudbaynayo oo salaada kadib ay khudbo leedahay aahaartu aad bay u badan tahay iyo riwaayaadka nabiga kaga sugan intaynu soo sheegnay baana kugu filan xiliga nabigu dadka la hadlayey dadkana uu amrayey salaada kadib bay ahayd sheeka carbeedkii baa jaahiliyada taa soomaalida weli raadkeedii ku harayo markii nabiga wiilkiisa ibraahim dhintay calayhi salaatu wasalaam baa waxaali biqoraxdu madoobaatay alla qoraxdu wiilka nabiga dhintabay u madoobaatay bay yidhaahdeen innagana waxay yidhaahdaan carabtuna dhihi jirtay qoraxdu hadday madoobaato ama qof fiicanoo dhintabay ka murugaysan tahay ama shaydaan shar badan oo dhashabay ka murugaysan tahay bay yidhahdeen laakiin waxaasoo dhan nabigaa soo afjarayo markuu khudbadiisii hadlaya wuxuu yidhi ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaahi aayad ilahay ka mida wey laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaatii qof baa dhashay oo shar badanna uma madoobaadaan qof baa ka naxeen dhimashadiisana uma madoobaadaan qof bay ka naxeen wuu dhashay ama wuu dhintay ama ay ka xumaadeenoo warwey iyo murugiyo tiiraanyo weeye waxay waxba kama jira nabi sheekadaa waxba kama jiro laakiin maxay muhiimaddeedu tahay wainamaa yukhawifu allaahu bihimaa cibaadah addoommadaa lagu cabsiinayaaye dikriga iyo ducada iyo istikfaarka iyo salaada iyo sadaqaadka iyo citaaqada xoraynta u degdega nabigu haddaba waa wacdiyey calayh salaatu wasalaam marka in laiswacdiyo salaada kadib oo la isu sheegaay way wanaagsantaho halkaasay saa ku leedahay ama annahaa khudbataani daahirka riwaayaadka intaan arkay wax laba khudba sheegaya maanan arag oo daliilo muctabara oo la cuskan karo oo u deliisha laakiin qiyaasan cala aljumucati walciidi oon soo marnay bay halkaa gelinayaan fuqahadu raxmat ullaahi calayhim jumcadayna lamid tahay labadaa khudboo shuruudeedii iyo arkaanteedii bay wax badan axkaam ahaan ula wadaagtaa inuu yihahdu doonaya mualifku masalada labaad uu ka hadlay waxaa weeye qadim kusuufkii hormari calaa fardin salaad kaleoo faradahoo waktigeedii joogo oo biwaqtin wakti ku jirta wasicahu labadaba u waasac noqon kara hadday kusuufkii ama khusuufdayaxmadoobaadkii iyo salaadii faradkaad isku soo aadaan maxaa la samayn xilligii duhurku soo galay bay qoraxda madoobaatay kan hor tukanaynaa wey ama casarkii oo jooga baa qoraxdii madoobaatay ama cishihii oo taagan baa dayixii madoobaaday ama salaadii subaxoo soo gashay buu dayixii madoobaaday seen yeelaynaa haddii salaadii faradka ahayd waktigeedii iyo qoraxya dayaxmadoobaadkii isku beegmaan maxaan sameeyaa wuxuu ku yidhi qadim hormari calaa fardin salaad faradaho biwaqtin wakti haysata wasicahu waasac noqday waktigaad eegi salaadu hadduu waktigii kusuufna la tukan karo iyadana laga daba keeni karo salaatul kusuufka hormari iyadana takfiifi oo fududee baa ku jirto aan hagu dheeray si aad labadii salaadoodba u tukato waayo tani u degdegaa la yidhi inuuna tagaa laga yaabaa waktigu caddaanna war looma hayo qoraxdiiyo dayixi haddii madowgii baaboo caddaadaanna waktigeedii waa tegey tan laakiin salaada kale wakti bay leedahay ood xisaabtami kartaa allahi intaa wad intaana ka daawa dhihi kartaa tan kale laakiin waxaa laga yaabaa tan markaad gashatii kale inay kaa taga waktigeedii laakiin waa biwaqtin waasica wakti waasaca haddii lahayo wey haddaan waktigu ku filayna tafruud khamsada baa awlaa ahoo mudnaanta mudan iyadaa tukaa waktigeedii baxayaa ta kalena nasiib haddaad ka soo gaartana markaad tan dhamaysaa tukan haddii kalena ha isla wada tagaan middood hadday inay tagta noqotana kusuufku ha tago maxaa yeelay kusuufku waxay dhahay waa sunna tanna waa farad waajiba oo farad waajiba ma looga tegi karaa sunno maya qadim kusuufkii hormari calaa fardin salaad faradahu isku soo aadeen oo biwaqtin wakti ku jirta wasicahu kusuufkiiyo salaadiiba u waasac noqday halka waxaad ka fahamtay haddaanu u waasac noqonaynin labadaba ha hormarin kusuuf oo sunnadu yaanay sababin faradkiiyo waajibkii inuu tago halkaasaan ku daynana caaw allahu aclam subxaanaka allah alxamdika ashhadu an la ilah anta astaqfiruka waatuub ilayk